galabeen halaad waana qiintan iyo goordheerea adduunyada nabaad guurtaye sii galgaalamaysa ee sii gamaaraysa baad gax ka duntaayo urgulguluuca waa wada qabtaa garangartiniye gabbood qaryaanigoog iyo geedo lagu malo nina iguma guubabiyeen goos iyo laane
caruurey waxaan maanta ka hadlaynaa nimcooleyda xoolaheenna ilaahay subxaana watacaalaha uu noogu nicmeeyey manaaficda ay leeyihiin ayaana idinkaga sheekaynahaya waa xalqada koowaad oo maantay waxaana u hormarinaynaa geela maadaama uu xoolaheenna ugu qaalisan yahay uguna weyn yahay caruuray geelu waa xoolaha ugu qaalisan ilaahay subxaana wa tacaalaha uuna siiyey waana midka ugu caanaha badan uguna hilibka badan haddii la gadana ugu qaalisan haddii la rartana ugu qaadista badan caruurey geeleennu wuxuu leeyahay manaafic fara badan haddii uu rimo wuxuu qaadaa horta laba iyo toban bilood hashu inay riman tahay waxaa lagu gartaa way goojidaa gooji waxaa la yihahda sayntay kor u qaadaa saddexda bilood oo hore oo hashu ay markay rinto saddexda bilood oo hore waxaa la yidhahdaa ratigii rimiyey bay kuwa lacdaa ratigii bay saaxiib la noqotaa lagama wado hadday saddexdaa bilood ay hashu ilmaha ku rido waxaa la yidhahda hashu way qaboojisay ilmo muuqda ma dhasho hadday hashu ayadoon sidkeedii dhammaysan ay ilmaha soo ridana waxaa la yidhaahdaa qoorjabanay dhashay ama afku-xuuble way dhicisay hashu haddii ay dhasho labiiyo tobankii bilood ay dhammaadaan waxay dhashaa nirig ama qurbac caruurey geelu inta badan ma mataaneeyo sida lagu yaqaan marmar waa dhalaa mataano laakiin ma badna mataanahaasna ma raacaan siday dadku sheegaan caruurey geelu markuu dhalo caanihiisa koowaad waxaa la yidhahdaa dambar waana caafimaad badan yihiin waa la isku daaweeyaa dadka jiran oo caloosha ka buka iyo cabba geela dhalay caruurey waxaa la yidhaahdaa addoolo cunuga dhashayna wuxuu ku socdaa oo hashu ay dhashay ama qurbac ha ahaado ama nirig sagaal beri toddobo beri meelahaasuu si fiican ugu socdaa oo geedi geli karaa caruurey geelu wuxuu ku rimaa afar sano markuu dhaafo shan sano ilaa lix sano hashii aan rimin waxaa loo yaqaanaa abeer waxaa looga faa'iidaystaa si kale oo ama waa la isku baaniyaa waa la qashaa ama waa la gataa oo lacag fara badan baa laga qaataa caruurey geela manaaficdiisa waxaa ka mid ah in la maalo oo caanihiisa lagu noolaado in la rarto oo gaadiid laga dhigto weliba gaadiid meel dheer kuu qaadahay ilmaha iyo caruurta iyo waxaraha iyo dadka dhan baad saaranaysaa xataa tignika ahaan baa loo rartaa hubka iyo waxaasoo dhan baa lagu rartaa geela maqaarkiisa caruurey waxaa laga dhigtaa gogol oo salli baa laga dhigtaa waxaa laga dhigtaa wadaan oo geela laftiisaa lagu waraabiyaa maqaarkii baa lasoo laabaa afkaa waxaa looga xiraa waxawey geed wadaan baa la yidhaahdaa waa lagu cabaa waxaa kaloo laga samaystaa sariiraha la saaraayo sariirta waxaa la yidhaahdaa sariir jiimbaar la yidhaahdo lagu xiraa jirto oo gogol baa laga dhigtaa waxaa laga dhigtaa guriga qayb lagu sharaxo oo la geliyo mararka qaarkoodna markii ratiga la raro kor baa looga gembiyaa lamaa la yidhahdaa lamo maqaarkii oo la toltolo la qurxiyey maqaarkiina manaaficdiisuu ka mid yahay caruurey geela manaaficdiisu aada bay u badan tahay caruurey geela ratigiisa waxaa la yidhaahdaa midka aan la raran ee geela ku jira baarqab ratigaa wuxuu ku qaangaaraa oo geela uu ku abaahiyaa markuu lix sano gaaro toddoba sano lix sano geela ku abaahiyaa ratiga rorooygaa waa midka haamihii dhaankii iyo ciddii ay ku guurto caruurtii la saaro oo lagu safro raashinkii lagu soo qaado qofkii jiran lagu qaado waa ratiga waxa weeyaan midkii la raranayay raroy baa la yidhaahda caruuree geela cimrigiisu wuxuu gaadhaa labaatan ilaa soddon sano inta udhaxaysa waxayna ku xiran tahay meesha geelu uu ku nool yahay gabiibnimadeeda iyo maaragtay golnimadeeda hadduu geelu geel gabiib jooga yahay soddon sano u gaadhaa hadduu geelu geel gol jooga yahay oo meelaha gosha ah oo qaniinku ku badan yahayna labaatan sano labaatan iyo laba sano meelahaasuu yuu geelu maaragtay uu ku fadhiistaa geela codkiisa markuu yeerahayo buu yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa olol geeli wuuciyey lama yidhaahdo geela waxaa leeyaha geeli waa olola geeli hash halbaa ololaysa waxyaalaha kaleeto oo laysaga bixiyo waxaa kamid a dee waa lagu guursadaa gabdhihii baa lagu aroosaa waa la gadgadaa raashinkii iyo alaabtii iyo wixii loo baahnay o dhan baa lagu soo gadaa waxaa kaloo kamid ah reerkii gabadha dhalay baa yarad loo siiyaa yarad ma taqaanaan yarad waa wax gabadha xurmadii laga bixinayey gabadha xurmadii laga bixinayey geelii baa kaa bixin kara waxaa laga yaaba haddaad saddex neefoo geelo waaweyn gado inay lacag fiican oo hooyadii la siiyo aabihii la siiyo oo xurmaa inay kaa bixiyaan inaad arooskii ku dhigato oo qarashkaagii o dhan uu kuu dabero mustaqbalka magaalada wuxuu ku dhisan yahay miyiga miyigana xoolaha jooga waxaa ugu birmaysan geela geelu waa mid abaarta u adkaysta geelu wuxuu awoodaa markuu abaarsado geedaha dheerdheer inuu ilkaha ku qabto soo jebiyo geedka u daaqo wuxuu awoodaa inuu biyaha u qado wakti badan oo labaatan beri soddon beri hashu waa la bil bay qadaa maamaha waxaa jirta leeyahay hash bil qade beri kuma dari weydo hashu soddon bay qadaa geelu xaggee ku dhaqmaa geelu wuxuu ku dhaqmaa dhulka duurka oo geed kale dhulku waa laba qaybood dhulna waa dhul banaana geelu dhulka banaanka uma roona waxaa u fiican dhulka geed kale oo geedo fara badan uu ka daaqahayo geedo noocnooca uu ka daaqahayo dhulkaas saasaa u roon marka geela waxaa lagu dhaqaaleeyaa dhulka hawdka markay nimanka raaca geela u heesayaan waxay yidhaahdaan meelaan ari marin ugaar moogie aarankaagaiyo aar libaax baa uu badlayn jiray waxay kaloo yidhaahdaan ciddiiyo cidlada cidladaw roon oo cidda u daran saame celise wax celiya ma jecla wuxuu jecelya inuu maanta foofo caawa meesha gobolka ugu dhaco iska hoydo sii daaqo beri meel kala daaqo geeda hortiis la daaqay ma jecla wuxuu jecel yahay geedka ugu horreeya inuu asagu goosto geela caanihiisa markay cusub yihiin oo hadda lasoo lisay waxaa la yidhaahdaa maxaad dhahdaan mac miya caanaha geela markay cusub yihin waa la dhay dhay baa la yidhaahdaa markay dhayda xoogaa yaallaan oo kasii baxayaan waxaa la yidhahdaa mayac mayac af somalia waa laisku raacsan yahay mayac baa la yidhahda markay suusacaanna suusac baa la yidhahda suusac hadday dhaafaan maxaa la yidhahdaa karuur caanaha geelo karuur aan cabbay karuur baa la yidhahdaa caruuray caanaha geelu waxay ooli karaan hal bil hal bil waa la cabbi karaa waa la wadan karaa labaatan iyo laba maalmood anigu dad watay baan la socday caanaha geelu ma halaabaan dixiro kuma dhasho diqsi ma fuulo caanaha geelu wakti badan bay ooli karaan geela dadka caba oo caanaha geela caba waxay noqdaan rag xoog badan oo dhisan oo lafahooda kaalshoomka lafahooda iyo murqahooduba ay dhisan yihiin wiilka geeljiraha markuu subaxdii geela daajiyo wuxuu raadinhayaa wuxuu la legdamo maanta dhan wiil uu la legdamo raadinhaya caruuree geela lugtiisa cag lama dhaho qoobna lama dhaho sida dameerihiyo lo-od geela raadkiisa waxaa la dhahaa cagti waxaa la dhahaa yacni cag waxaa la dhahaa cagta geela cagaf baa le cagaf marka raadka geela waxaa la raad geel baa halkaan maray ama cagaf cagaf geel baa halka cag geel baa martay laakiin lama yidhaahdo sida ariga raadkiisiiyo lo-diyo qoobab ma lahan cag ballaaran buu leeyahy oo laba suul leh ma garateen naasihiisu waa intee geela geela naasihiisu waa afar naas labada hore waxaa la yidhahdaa horaado horaadaa la yidhahdaa labada dambena waxaa la yidhahdaa dambeedo haddii hasha cunugeedu dhinto oo hal caana la tahay oo la rabo in la maala see la yeelaa cunug kalaa loo keenaa meel duuraa la geeyaa hashii baa la dabraa waa lagu tolay baa tolin baa la yidhahda meel duuraa loo geynayaa hashii dabada wax looga qabanaya qalac waxaa la yidhaahdo sanka waa laga xidhayaa tuurin baa la yidhaahdaa madaxa waa laga xidhayaa wariiriyaa la yidhaahdaa waa la ceejinahayaa suulka lugta waa laga xidhayaa suuldaar baa la yidhaahdaa waa la qasbahayaa yacni cunug baa lagu qasba aysan dhalin cunugaa marka qasabkaa iyo dhibkaas yay la ogolaanaysaa caruuree geelu markuu dhalo sida lo-da iyo ariga cunugiisa ma leefo ma leefo waa ursadaa ursasho bes geelu ma leefo caruurya marka geela arrintiisa lama dhammayn karo wayna tiro badan tahay waxaa asal ah inuu cunug walba ku fakero hadduu wiil yahay hadduu gabar yahay inuu geela wax ka barto waxaa la rabaa geela in la ogaado oo la barto oo geela dhalay hadda meelahan dhowbu joogaa baadiyaha in lasoo arko intaa fasaxa tihiin la yidhaahdo waalidka noo geeya geelasha aan soo aragne marka waxaa la rabaa inaad geela baratiin caruurya marka intaasaan isku ognahay xalqadeena koowaad intaasaan kusoo gabagabeyneynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
garhfeedhiyo madhiidhkii ka baxay gowlaliyo cado gaara bidhaliyo intaa godaad u sii jeeda halka qabada laga soo guriyo gubadkii qaansoole gabriyo intan tuur wareen guudka uga mersho gadaal baan ku soo furi lahaa goosay meel badano garwaan lahana wa u daban lahaa goodano wadaaye